asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada dhammaantiin madasha shegestii maanta waxaan waraysi ku qaadan waraysi la yeelan doonaa mudane cabdi warsame oo ah soomaaligii ugu horreeyey consul member ka noqda qaalada daclada adduunka khaas ahaan north america waddanka maraykanka stateka minnesota magaalada minneapolis degmada lixaad ee war six waxaan leenahay marka hore kow ugu horreyn kusoo dhawow mudan cabdi warsame madasha sigist oo halkan ay kaa dhegeysanayaan mujtamaca soomaaliyeed oo aada fara badan asalaamu calaykum ibraahim aad iyo aad baad umahadsan tahay waxaan salaama adiga iyo ashad iyo bahda qolka sixty aad baan umahadsantahay fursadaan maanta aadna siisa
waa mahadsan tahay soo dhawow kow ugu horreyn mudane cabdi warsame dadku way kaa dheragsan yihiin intooda badan waxay ahayd taariikh xusuus mudan oo mujtamac intiisa badan ay aada ugu diirsadeen bal waxaad mujtamacan ku dhegeysanaya faraha badan la sheer garaysaa xafiiska ilaa maalinta aad qabateen hawlihii faraha badnaa ee aada qabateen adigoo soo koobaya
ibraahim walaal waa mahadsan tahay waxaan rabaa horta inaan marka hore idin sheego oo aniga iyo xafiiskayga waa idin salaameynaa waxaa la ii daariyey aniga xilkan bishii january two thousand fourteenkii sanadkii lasoo afay haddana waxaan joognaa sanad iyo ilaa iyo afar bilood alxamdulilah waxyaalo badan baa noo hirgalay ilahay mahadiis isbedel weyn baana ku yimid gaar ahaan degmada lixaad oo anigu aan maamulo iyo magaalada minneapolis dhinaca soomaalida waxa weye soomaalida haddeer waxay kamid noqdeen mujtamaca waa dad la tixgeliyo waa dad aayahooda ayaga ka hadlo waa dad maaragtay horseed ka noqdayba in inay isbedel ku keenaan noloshooda iyo nolosha magaaladaba waxaad arkaysaa hadda maanta magaalada minneapolis waxaa jiro jilad oo la dhaho somali street jid loogu magacdaray jidka soomaalida jid loo magacdaray oroma street jid loogu magacdaray taleex avenue waxaasna waagi hore ma dhici jirin waxaa la tixgeliyaa oo hadda laga xusaa magaalada minneapolis kowda luulio waxaa laga tixgeliyaa oo laga xusaa maxaa la dhahaa iidaha iyo xataa dhaqanka soomaaliyeed iyo afka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed waxa waxay ka muuqdeen dad ka muuqda magaalada taasna waxaa keentay guusheeni oo guul ku timid midnimo iyo waxtar iyo iyo soomaali oo isjecel oo muujisay inay yihiin hal qowmiyad oo anaga waxaana la dhahaa reer minnesota waxaana hal reer markaan gobolkaas degan nahay waxaana ka fakernaa sidii mustaqbalka ilmahana iyo keenaba uga shaqayn lahayd inta anigu hadda haddeer anigu haddeer waxaan ahay guddoomiyaha degmada lixaad oo waxaa kamid ahay saddex iyo tobanka qof oo maamusho magaalada minneapolis waxaa kaloo ahay guddoomiyaha guddiga canshuuraha magaalada minneapolis waxaana ku jira guddiga qorsheynta iyo guddiga dhaqaalaha magaalada iyo guddiga amniga magaalada afartaas guddi oo anagu aan u dooranay because waxay yihiin guddiyada saameynta ku leh soomaalida waayo waxaa noo yimaada dad badan oo businessya rabaa inay furtaan oo ka ka cabanayo qorsheynta iyo in magaalada laga bedelo sharciyada siday u siday businesskooda u fura lahaayeen dhinaca dhaqaalaha guryaha soomaalidu waa dad kira bixiyaalah oo kirada marmar waa lagu dhibaa taas laftigu dadka kira landlordka oo kale waa waa waa waa waa ka caawinaa iyo dhaqaalaha oo la siiyo fursado ay lacag dhaqaale ku helaan oo riba la-aana waxyaalahaas o dhan waa ka shaqaynay wa waana guddiyadaas waxaan u dooranay inaan kamid noqono canshuuraha magaalada minneapolis uu soo aruriyo lagu qiyaaso hal bilyan iyo saddex boqol oo milyan miisaaniyadeeda aniga hadda guddoomiye u ah taas lafteeda waxay kutusaysaa culayska iyo iyo iyo awoodda aan ku leenahay golaha deegaanka waxaa kaloo aan haddeer samaynay waa la socotin magaalada minneapolis iyo mataaniinta magaalada boosaaso oo noqotay magaaladii ugu horreysa soomaaliyeed oo soomaaliya ku taalo oo lala mataanay magaalada maraykana taas laftigeeda waxay ufurtay jid cusub iyo waa cusub soomaalida haddeer waxaaba nagu daydayba nimankii reer jabuuti ah oo ayakuna aan ku caawinay in lala mataanayo magaalada st paul oo magaalo dariskeena ah marka waxyaalo badan baan qabanay dhalinyaradii shaqooyin baan u bilownay dadka kala bixiyaasha ah waa ku taageernay inay maaragtay guryo jaban ay helaan ama xataa si lagu tixgeliya guryahooda dadka waayeelka ah masaajidada xarumaha dhaqaalaha soomaalida haddeer aad baad ugu arkaysaa soomaali badan oo waxaa jirta guryo waaweyn gatay ama meelaha dhaqaalaha ama strip malls ka gatay magaalada taasna waxay ka timid xafiiskeena dadaalkiisa dhinaca amniga horta amniga aad baan uga soo qaynay dilalkii faraha badnaa oo ka dhici jira magaalada minneapolis haddeer kama dhacaan askar badan oo soomaaliya waa la qortay ilaa hadda shan iyo toban baa lagu qiyaasaa shan iyo toban kalo hadda tababarna ku jirtana waa jirtaa taasna waxaan rabnaa inaan kor u qaadno oo aan helno ilaa iyo boqol askari insha allah sanadada soo socda marka waxyaalo badan baan qabanay waana ku jirnaa waana ku mahadsantihiin soo dhaweyntaan aa noo samaysan magaalada siyaaro
aada iyo aada waa waxyaabo fara badan oo la taaban karo waxyaabo xusuus mudan hadda waxa ugu badan far tusaale ahaan waxa dadku uga cawdaan mudan cabdi warsan dadka xidhan oo kale dhowr kun baa xidhan dhowr kun oo qof baa halkaa ku xidhan yani maxaa hadda maadaama aad adigu tahay dadka midada daadkeeda haya ee dadka talada gacanta ugu jirta ama xoogaalka dhabta u ah dadka minneapolis ama stateka minnesota xiran maxaad umalaynaysaa inagoo qiyaaso ama aad ka warhaysaa ama warbixin ka siin kartaa dadka
ibrahim waa mahadsan tahay su-aashaasna waa su-aal aad iyo aad u muhiimsan una bahan in dadka laga jahli bixiyo maxaa la dhahaa xabsiyada dadka ku jiray tirada yihiin annaku intaana meesha imaan waxaa la dhihi jiray toddoba kunaa xiran lix kunaa xiran dad aada u fara badan baa xiran ilmihii o dhan waa xiran yihiin haddeen markaan tagnay oo aan la hadalnay maxaa la dhahaa xabsiyada iyo nimanka maamulo waxaa naloo sheegay in laba boqol oo soomaali ay ku xiran tahay gobolka minnesota oo dhan waa kuwa sanad iyo ka badan xiran aadna u yar yihiin soomaalida maaragtay xabsiyada ku jiro markii loo fiidiyo tiro koobka inta xabsiya ku jirto ayna ka badan yihiin soomaalida iskuullada dhigato oo hadda kumanaan baa waxay dhigataan iskuullada high schoolada kumanaan kalaa waxay dhigataa maxaa lahaa jaamacadaha jaamacadda university of minnesota oo jaamacadda ugu weyn gobolka minnesota ahna jaamacadaha ugu waaweyn gobolada midwestiga laisla dhaho uguna maaragtay fac weyn waxaa dhigta ku dhawaad shan boqol oo arday oo soomaaliyeed magaalada minneapolis waxaa ka shaqeysa ilaa labaataneeyo takhaatiir sanadka sanad laba iyo saddex dakhtara kusoo biirto marka waxa weeye taas waa su-aal fiican waxaana waa dadka in la niyad jabiyana ma ahan dhalinyaradeennu waa jiraan dhalinyaro dhibaatay ku jirto waana jiraan dhalinyaro maaragtay noloshooduna ay adag tahay oo dalka ku cusub ama waalid u joogin ama sponsor lagu soo qaaday oo dhibaatooyin badan lakala kulmo maamulka iyo dalka cusub ay ku nool yihiin laakiin dhalinyaradeennu banaantood waa fiican yihiin waa dadaalaan waxbay bartaan waa dad mustaqbal fiican leh yani insha allah aad ba khayr baan ku jeeda aada iyo aad mudan cabdi warsame waxaan jeclaan lahay inaad dadka isaga laft iyada lafteeda u bidhaamiso roolkooda ilmaha korintiisa si ay uga badbaadaan masaa'ibaadkan iyo daraaga iyo alcoholka iyo violenceka iyo xabsiyada iyo maxaa waanay nasteexo iyo qaabka barbaarinta iyo qaabka looga badbaadin karaad u aragtaa ra'yigaaga
ibrahim waa waa waa maxsan tahay maxaa la dhahaa dhinaca dhalinyarada iyo iyo iyo ubadka iyo ilmaha soo koraya ilmaha dalkan ku dhashay horta ayakaa ugu muhiimsan waayo ayakaa futurekeenna ah ayakaana mustaqbalkeenna ah ayakaana u baahan nahay inay inay wax ku daraan ama ama ama ama ama magaceenna ama sharafteenna waxa weye ayakaa ayakaa u hari doona adduunkan in lagu dadaalana waa waajib waalidkasana mas-uuliyad baa ka saaran waxaad arkaysaa horta soomaalida ilmaha gabadha waxaa jirta hadeer dhaho muniire khaliif muniire maxamuud khaliif oo noqotay gabadh maalin dhaweyd miisyada laga sheegay oo gobolka minnesota ku dhalatay oo tobanka jaamacadooda ugu fiican sideedda ivy leaga iyo jaamacadda stanford iyo jaamacadda george town heshay oo jaamacadihii ugu fiicnaa dalka ay ku tartamayeen inay inay soo gasho gabadhaas waxaa weeye aabaheed iyo hooyadeed baa korsaday kuna dadaalay wakti badanna geliyey waxayna kutusaysaa haddii ilmaha lagu dadaalo inay meel weyn gaari karaan waxaana og tahay oo xataa baaritaan lagu sameeyey ilmaha laba waalid in noloshooda ku jirto oo aabahood uu joogo uu ka warqabo hooyadoodna ay joogto waa ka fiicnaadaan ilmaha halka waalid uu koriyo ama ilmaha aan haysan waxa la dhaho positive role male role model marka taas weeye annaka waxaan ku diiragelinayno in ilmaha lagu dadaalo oo wakti badan la geliyo oo waxbarashadooda laga warhayo dhaqdhaqaaqooda laga warhayo niyaddana loo dhiso oo la tuso inay inay yihiin dad muhiima inay guriga muhiimka yihiin inay noloshooda muhiim tahay in in lagu faraxsan yahay in guulahooda ay guulaha faamilka yihiin faamilkii ku dadaala ilmahoodana waan ognahay de inay maaragtay mustaqbalkooda fiicnaanayaan waxaa kaloo muhiima waa ilmaha in diinta la baro qur-aanka iyo xadiiska iyo diinta islaamka waa wax muhiima qofkuna dadkana ka dhigo maaragtay qof maaragtay fiican oo sharcigan ilaaliyo marka taas wey aniga waxaan ku diirigeli lahaa waana ognahay waalid kastana waa waa ka warqabaa soomaaliduna waa waalidiin fiican waxaana dhici kartaa naxariista badan oo hooyooyinku ay ilmaha siiyaana taas lafteeda inay dhibaato keento oo ilmaha markii waxaa arkaysaa nin shan iyo toban sano jir lix iyo toban sano jir wada dhahayo waa yar yahay too young shaqo ma aadi karo ama mas-uuliyad badan aan la saarin gabdhahana mas-uuliyadda dhan la saaro guriga waana tan waxa keentay gabdhuhu inay haddeer maanta ka fiicnaadaan wiilasha waayo gabdhaha pressure baa la saara markay guryaha joogaan marka waxaan rabnaa gabdhaha iyo wiilashaba si isku mida pressure loo saaro fursado isku midahana la siiyo in labadooda wax bartaan ilmahana iyagoo yar la saar la siiyo mas-uuliyadda guriga inay ka warqabaan guriga lacagta soo gasho inay ka warqabaan xaaladda familiga inay ka warqabaan mas-uuliyadooda iyaga familiga saara oo aan laga dhigin iyaal wax laga qariyo ama naxariis too much la tusiyo ama jacayl maaragtay aada iyo aada u badan maaragtay la tusiyo marka taas waan ku mahadsantaha
Ehm, haddaynu dib ugu noqono dagaalkii faraha badnaa ee aada soo gashay xilkan inaad qabato dabcan waxaa tahay mudane een, ay doorteen een, in ka badan sixty five percent een, dadkii codbixiyayaasha ah wixii kuugu xasuusta badnaa dagaalkaa aada soo martay ama layaab ka badnaa ama dhib ka badnaa maxma noogu sheegi karta
horta waa waa su-aal waa su-aal adag waayo xusuus badan baan leenahay inaan kala doortana waa adag tahay laakiin waxaan dhihi lahaa waxaan xusuustaa aniga iyo iyo maxay ahayd dadkii la shaqeeyo maalintii lagu jiray doorashadii ugu horreysay oo aan galnay oo boqol kiiba sagaashan aan qaadanay maxay ahayd eh, ergooyinka gabar yar dad waxaa jira lasoo daadguraynayay oo laga soo qaadayay xaafadahooda oo la bixinayay meesha codka lagu bixinayay waxay u jirtay couple of blocks uh, uh, guryaha dhaadheer oo ku yaala xaafadaha degmadeeda gabar yar ayaa kasoo lugaysay toban jir aheyd waxay timid xaruntii codka lagu bixinaya markaas waxay tiri hooyaday baa laga soo tegay hooyadayna waa cuuriyaan oo wheelchair bay ku jirtaa waxayna tiri caawa ma rabi inaan seexdo anoo cabdi warsana aan taageeray marka taasay ahayd wixii ugu muhiimsanaa waan aragno waayo waxay kutusaysaa maamada xataa anigu maana aqoon waxayna ahayd eh, jacayl anaka noo qabtay waxayna u arkaysa inaa wiilasheedoo kale nahay inay tiraado waa liiga tegay oo gabadheeda yartaa toban jira habeenkii intay soo dirto inay inay baawur baawur eh, maxay ahayd, codsatay in baawur loo soo diro taas waxay ahayd wax weynay way ahayd waxyaalo kaloo jiro oo badan oo ahayd guushii soomaalida ay gaareen iyo isbedelkii ku yimid dadkeena sida loo arko annaku waxaan rabnay inaan bedelno sida anaku isku aragno iyo sida dadku anaku noo arkaan annaga sidaan isku aragno waxaa dhici karta soomaalidu ma ma biraysno ama wa- ma isjeclo ama ma maaragtay ma isku imaan karaan ama ma isla coday karaan ama dantooda ma yaqaanaan waxaa jirtay kutirakuteen badan oo- oo saas oo kale saas dhahaysay laakiin annaku waxaan muujinay soomaalida inay yihiin dad midaysan dantoodan yaqaano difaacane diintooda iyo iyo iyo valueskooda iyo dhaqankooda iyo ayna ku weyn tahay soomaalinimada waxaana kaloo tusnay in maaragtay mujtamaca oo marka hore noo arki jira inaan ahayn dad adag inay hadda naga baqaan oo codkeena ka baqaan oo codkeena la tixgeliyo oo meel kasta nogala nagala yimaado oo nala shukaansado xisbiyadii xataa kala duwanaa republican ama democratkaba ay aada iyo aada ugu dadaalaan inay maaragtay soomaalida codkooda raadiyaan marka taasna waa mid kale oo oo aan weliga ilaabi doonin sida isbedelku uu ku yimid halgankii aan u galnay ah, aniga iyo intii ila shaqaysay iyo soomaalida minnesota degan halgankii u galeen inaan xilkaan helno waxay keentay in maaragtay si fiican oo mujtamaca ay noo arkaan in la tixgeliyaan marmarna naga baqaan awoodda aan leenahay siyaasadeed aada iyo aada mudane cabdi warsame waxaa xusuus mudan eh, inaad maapka stateka minnesota taariikhdiisa eh, wax ka bedeshay adigu for a long time oon muddo dheer waxba laga qaban arrintaa iyada maxaad ka leedahay arrintaas ibrahim waxaa la dhahaa horta waxay ahayd dib u qaabeyntii ahayd dib u qaabeyntana tobankii sanay mar dhacda oo markii tirakoobka la sameeyo ayaa waxaa dhacdo meelaha lagu kala bataa Um, tirakoobka markay dhacdo ayaa ayaa markaas waxaa la bedelaa maadka magaalada marka anaku waxaa kamid ahayn dadkii ka qayb qaatay dib u qaabeynta magaalada aasaasada degmada lixaad iyo degmada sagaalaad degmada lixaad marka degmadii oo east africaanka oo ama soomaalidii oromadu ugu badan yihiin oo hadda degmada anigu aan maamulo degmada sagaalaadna waxay degmo anagu aan u dadaalnay oo aan codsanay in loo abuuro nimankan latinoga la dhaho ama hispaniga ama dadka af spanishka ku hadlo taasna gabar spanisha kasoo baxday oo dadaalka anagu aan galnay oo soomaalidu ay gashay ayaa waxay fursad siisay inay gabar spanisha ay kasoo gasho maantana ay ay xilkaas haystaan marka dib u qaabeyntu waxay ahayd wax guli gulihii ugu weynaa aan gaarnay waxyaalaha anigu aan aada iyo aad waa oo maaragtay aan aan ku faano oo ah in soomaalidii oo la dhihi jiray waxbana ma qaban karaan inay maabka magaalada minneapolis ay bedeleen ay degmo ayaga ay ku awood leeyihiin oo ah degmada ay soomaalidu ugu awooda badan tahay adduun weynaha ama qurbaha oo banaanka inay abuureen oo inay asaaseen marka saas bay ahayd taasaana noo noo horseeday inaan inaan doorashadii ku qayb
aad iyo aad waxaa xasuus mudan iyana ninkii aad ka qaadeen booska ee challengeka la gasheen inuu dhowr term haystay waxyaabihii ugu badnaa ee weak pointska ahaa ka faaidaysateen muxuu horta ninka odaga waa waa waa horta weak points badan ma lehen oo nin taf uu ahaa oo wayaarag ah oo aqoon badan lahaa degmadana wax badan wakti badan ilaa laba iyo toban sano uu degmada maamulayay oo saddex jeer baa lasoo doortay madaxweyne ku-xigeenka golaha deegaanka uu ahaa wuxuu ahaa nin ku abtirsada nimanka native americanka la dhaho oo madaxan soomaalida calibaysteynka u yaqaanaan laakiin ahaa dadkii dalka loo yimid qabiiladooda ugu waaweyn gobolka minnesota degan oo ijibway la dhaho nin adag buu ahaa taf ah laakiin anagu dee waxaan ahayn dad baa xoogaa hungry baan ahayn oo oo waxaa waxaa nagu jirtay siyaasaddaa rabnay inaan maaragtay si xoogle kusoo galno asna xoogaa wakti badan buu meesha joogay marka isku mid maaha nin cusub iyo nin wakti badan meesha joogay nin raba taarikh inuu sameeyo iyo nin already maxay ahayd xil soo hayay marka taas wey midda uga adkaanay lakin nin adag buu ahaa nin aad u adag buu ahaa nin laga baquu ahaa hadda dadku waxay dhihi jireen mawaalantihiin sidee ula tartami kartiin ninka odag ah oo intaas sano meesha joogay oo dalka ku dhashay adigoo dalka two thousand six timid marka taasna laftigeed waa tusnay in maaragtay qofkasta hadduu ilaahay tala saarto kalsoonina ku qaba naftiisa inuu meel gaaro
waxaan kula socda aan ka warhaynaa political analystka award six ama guddoomiyaha xafiiskaaga ee arrimaha siyaasadda cabdiqaduus saalax doonyaale intaanan isaga marka u gudbin wareysigan inta ka hadlay fariinta aad rabto inaad maanta u gudbiso madasha dadka dhegeysanaya madasha sigisty iyo mujtamaca intiisa kale ee warbaahinta ka dhegeysan doonta adoo soo koobaya waa mahadsan
horta ibrahim waa mahadsan tahay waxaana weeye orta aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay fursadda anaana siisay waxaan anaga der maanta aniga cabdiquduus waxaa maanta joognaa magaalada siyaaro magaalo aad iyo aad u qurux badan the evergreen state the emerald city maxay ahayd aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan joogno oo dad badan oo ehelkeenna ay nagu soo dhaweeyeen oo si fiicanna loo soo dhaweeyey oo si sharaf lehna loo soo dhaweeyey waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhalinyaradii kasoo shaqaysay soo dhaweynteenii iyo dadkii waayeelka ahaa iyo culamaa udiinka iyo masaajidka abubakar oo shalayto fursadna siiya inaan ka hadalno iyo dadka siyaaro degan oo ah dad qurux badan oo dad maaragtay mustaqbal fiican leh dad karti badan annakana ina tusay walaaltinimo iyo soo dhaweyn horta ayakana waxaan rabaa inaan umahad celiyo dadka dhegeysanaya soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaan rabaa inaan umahad celiyo waxaan rabaa inaan u sheego dee isbedel baa jiro isbedelkaas oo ah soomaalidu inay kasoo kab waxaan ujeednaa soomaalidu inay kasoo kabcanayaan magaaladii sokeeye iyo dhibaatooyinkii labaatan iyo shantii sano hadda nahayey waan ujeednaa adduun weynaha soomaalidu inay wax qabsanayso dhibaatooyin badanna waa jiraan oo ayaan darro badanna waa jirtaa oo waan la soconaa tahriibka socdo iyo dhibaatada socoto waan la soconaa meel kastana inay weli maaragtay dhibaatooyinka jiraan laakiin waxaan haysanaa fursad taariikhi ah qof kastoo soomaaliyana waxaa waajib bay ku tahay inuu dadaalo ku dadaalo ilmihiisa ku dadaalo mustaqbalkiisa ku dadaalo inuu sharciga ilaaliyo una ogaado inuu safiir u yahay shacabweynaha soomaaliyeed meel kastay joogaan gaar ahaan dadka reer maraykan ah dalka adduunka ugu fiican baa degannahay fursado badan baa ku leenahay citizen baa ka noqonay inaan ka qayb qaadano dalkan difaaciisa inaan ka qayb qaadano dalkan maaragtay in in la ilaaliyo sharafta dadka nagu soo dhaweeyo nala degan anakuna aan sharafteena ku ilaaliyo intaas baan idhihi lahaa maxal ibrahim iyo asad iyo qofka lixinka aada iyo aad baad umahadsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu wacalaykum asalaam kaasi wuxuu ahaa mudane cabdi warsame guddoomiyaha degmada lixaad magaalada minneapolis stateka minnesota dhammaantiin horta mar kale waa idin salaameynaa aniga oo ah ibrahim shire iyo madasha sixty anoo afkeeda ku hadlayaba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu